bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal meel walba joogtaan iyo sida maqalka iyagu uu idiin soo gaarayo waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada oo dhegeystaan toddobaadkiiba marxiliidan oo kale soosaaraha ilsocodsiinta barnaamijka dhalinyarada toddobaadkani waa anigoo cabdifasax axmed ah ee saaxiibayaal kusoo durgala socodka iyo la jaanqaadka barnaamijka dhalinyarada iyo radio isnay barnaamijka dhalinyaradaha waxaad dhegeysataan toddobaadkiiba mar xiliidani oo kale waxaana dhegeystayaal saaxiibyaal diyaradda aynu ku saarnaa sida dhalinyaradaha soomaaliyeed si gaar ah kuwa deegaanada hirshabeelle xaaladooda ay tahay dhanka horumarka ganacsiga isbeddelka suuqyada iyo guud ahaan al abuurka iyo waxbarashada barnaamijka dhalinyarada oo aad ka dhegeysan doontaan radio isnai toddobaadkani muujadiisa siddeetan toddoba dhibic toddoba f m megahartis waxaynu diyaradda ku saari doonaa heerarka tacabka beeraha iyo weliba dadaalada dhalinyarada ee barashada kuliyadaha beeraha sida iskaashatooyinka dhalinyaradu ay uga howlgalayaan deegaanada maamulka hirshabeelle iyo kaalinta dhalinyarada ay kaga jiraan guud ahaan tacabka beeraha ayaan barnaamijka diiradda ku saari doonaa waxaa barnaamijka marti inoogu ah qeyb ka mid ah ardada wax ka barata kuliyadaha beeraha ee magaaladan jowar qaar kasoo jeeda tuulooyin ay kamid tahay bayaxaaw iyo mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaana barnaamijka diyaradda ku saari doonaa saaxiib yaal ee kusoo durgala socodka iyo lajaanqaadka barnaamijka dhalinyarada balse intaynu gudgelin faahfaahinta barnaamijka iyaga qadar yar oo adeega bulshada ah
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
aynu qadarkaasi yar adeega bulshada halkaasi kaga nimaadno dhalinyarada ku nool deegaanada maamulka hirshabeelle guud ahaan waxa ay sameeyaan isbedelo kala duwan oo dhanka ganacsiga ah sidoo kale dhanka waxbarashada caafimaadka horumarinta deegaanka iyo howlaha kala duwan ee magaalooyinka ka dhacaya waxay intooda badan kasoo muuqdaan shaqooyinka goobaha hay-adaha kuwa sida gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah iyo guud ahaanba isbeddelka magaaladaha ee dhanka dhalinyarada toddobaadkani barnaamijka dhalinyarada waxaynu kaga sheekeyn doonaa oo aynu diyaradda ku saari doonaa kaalinta dhalinyarada ay kaga jiraan dhanka horumarinta iyo tacabka beeraha ee guud ahaan deegaanada maamulka hirshabeelle waxaana barnaamijka marti inoogu ah oo aynu su-aalo ku weydiin doonaa qaar ka mid ah ardada wax ka barata jaamacadaha magaaladan si gaar ah qeybta kuliyadaha beeraha sidoo kale barnaamijka waxa aynu qeybihiis ugu dambeeyay ku wareysan doonaa qaar ka mid ah ardada gabdhaha ah ee barta kuliyadaha beeraha iyo waxyaabaha ayagu ku dhaliyay in kuliyadahaasi ay ku beeraan isla markaasina ay bartaan markana maxamed cabdulaahi maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaaladan ku nool isla markaana qeybta beeraha ka barta jaamacadda zamzam ee magaaladan ku taala waxaynu weydiinay dhalinyarada wax ka barata jaamacadda intay leeyihiin iyo waxyaabaha dhaliyey in dhalinyaradu qeybaha ugu muhiimsan ee tacabka beeraha ay kasoo muuqdaan iyo horumarinta guud ahaanba dalaga beeraha wallaahi agriculture hadda waxa waaye jawhar markaad joogtid hadda agriculture aad baratid waa waxyaabaha waxyaabaha kumudmooda kartid oo ahne waxa ugu muhiimsan hadda oo jaamacadaha laga barta waaye marka jawhar la joogo dhalinyarada kuliyaddan ku jirto ama waa magaaladan joogto kale ee barata beeraha tiro ahaan dhalinyaradaas ilaa intay gaaraan wallaahi waa badan yihiin anaga hadda wiilal iyo gabdha iskugu jirnaa inta samsam aa ku dhigano ilaa iyo hadda fasalkeen waxaa gaaraynaa ilaa iyo toddobaatan iyo shan arday camal dhalinyarada barata kuliyadda beeraha maxay ku doorteen oo adi aa ka mid tahay wallaahi waxaa ku dooranay an waxaa aaminsanayaa hadina oo engineering aan noqon karo oo markaa beero oo waaweyn oo kale oo lo- la waxeynayo ama la falaayo ama la abuurayo in lagu soo baxo hay engineero beertasaa waxay rabaa beertas falowa u rabaa beerta sasaan u rabaa yani markaa soo baratid waxaa markaa soo baratid khibradna u leedahay markaa lagu soo baxo adigoo beertii aan tegin haddii roob uu ku do-ya inay falmi karto inay waxeysmi karto adaa sheegi kar wax walba ogaa kartaa
kuliyaddan beeraha ee ardada ay bartaan xiise ahaan intay la eg ayay xiiseynayaan isleeda wallaahi in badan waa la xiiseynaya ani ahaan intaan iskuulka dhiganayay hami waxay ugu jirayba inaan barto kuliyadan hadda aa- jaamacadda samsom aa ka baranayo agriculture markaasoo ahaa uun shaatiyo cad soo qaadanayay aday badanaan ku haminayay inaan agriculture aa barto marka beeraha aa aado waxaa isku dayi jiray xitaa inaan shaqsi ahaan oo beer kaligii oo oo usoo saaro waayahay qeybihii ugu dambeeyey aan soo gaarnay ee barnaamijkan aan diiradda ku saarayno barashada iyo sida dhalinyarada ay u bartaan kuliyadaha lagu barto een, aqoonta beeraha een, jaamacad ahaan marka laga yimaado shakhsi ahaan maxamed ahaan maxaa is leedahay haddaba iskaa bedelay maalinta kuliyadda bilaabeysay ilaa iyo hadda wallaahi wax badanaa iskaga bedelay een, hadda een, oo lagu jiro een, bisha ramadaanana soo heyso maalmo yaraa soo ramadaan noogu dhiman een, beertan aniga aan leenahay ah, wax badan waan kusoo kordhiyey waxaa kusoo kordhiyey waxaa ka mid tahay khudaar aan kusoo kordhiyey oo khudaar oo soonka loogu baahan yahay degmada jawhar dhexdeeda xitaa waxaan haynaa khudaar badan aan ka dhoofi karno degmada jawhar aan u dhoofi karno meel kale oo ka mid yahay khajaarka oo ka mid yahay bashasha barbarooniya basbaaska wax badan waa hadda beerta kusoo kordhinay Wa- idinka group oo ardayda ahaa sameeyey aa, anigoo group oo ardayda ahaa sameeyey oo isku kaashtay inaan beer aan waxaysano si aan waxa oo jaamacadda ka faa'iidnay oo beertaas ugu soo saarno alxamdulilah haddana waa ku guuleed nidaamka tacabka casriga ah oo dunida dhan laga isticmaalo oo leenleenka khudaarta iyo waxyaaba lagu tabca dhan waa u sameynay beerta marka hadda haddaa rabto waa ku gey karaa video waa kusoo duuban kartaa haddaa u baahan tahay waayahay een, ugu dambeyn dhalinyarada asaagaaga ah sidaadoo kale ah ee wax barta maxaa ugu baaqileed maadaama ay u badan yihiin badankooda inay kuliyadaha caafimaadka iyo waxyaabahaas bartaan maxaa ugu baaqileed wallaahi waxa uu baaqi lahaa een, arday hadda waxaa jirto qaarkood sanadkan hadda waxaa soo dhow een, arday aa qalin jibinayso ardaydaas qaarkood waxa ugu baaqi lahaa inay bartaan een, agriculture waa muhiim waaye caafimaadka sidiisina isna waa muhiim laakiin hadda marka la joogo degmada jowhar inaa agriculture la barto muhiim weeyahay ugu dambeyn een, ah, adoo fiirinaya baahida ka jira magaalada dhalinyarada ay qabaan kuwa wax barta iyo kuwa aan baran intaba xirfadaha la barto maxaa ugu baaqi lahayd maamulka si dhalinyaradaas loo caawiyo
wallaahi waxa uu baaqi lahaa in dhalinyarada badan badankooda hadda waxay u badan yihiin waxaa jiro in dhalinyaro oo ka shaqeeya oo haddii meelaha timaha lagu jiro dhalinyaro oo mootooyin ka shaqeeyaa jiro dhalinyaro waxaa jirto oo shaqooyinkooda oo gaabigaabeeda magaalada xaafadahooda iskaga haysto laakiin hadda waxa uu baaqi lahaa in ay ka shaqeeyaan in dhanka iyo beeraha inay bartaan xirfadaha Aa, xirfadaha beeraha inay bartaan marka xirfadahaas beeraha markay bartaan een, maamulkan maxaa ugu baaqi lahayd si loo caawiyo dhalinyaradaas maamulkii maxaa ugu baaqi lahayd marka si dhalinyaradaas iyagoo dhiirigelin u helaan wallaahi maamulka waxa uu baaqi lahaa in ay helaan een, dadkaas hadda u baranayo een, agriculture-ka ama dadka dhalinyarada rabto inay beeri tabcadaan waxa uu baaqi lahaa inay maamulkana ku caawiyaan in agabka beeraha lagu tabco inay beerooyin waaweyn oo ay siiyaan oo weliba een, u keenaan abuur ay u keenaan waxyaabo badan oo beeraha loogu baahan yahay waa yaqaanaan maamulka inay ah, maalgeliyaan ma- oo beertaas si wax soo saar leh oo ardaydaasna wax soo saarkooda ay ku arkaan
markana anas abukar axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada tuulada bayaxaaw islamarkaasina kasoo jeeda tuuladaasi bayaxaaw ahna mid ka mid ah dhalinyarada beeraleyda ah ee ku nool tuulada waxaynu weydiinay sida dhalinyarada kunool tuulada bayaxaw ay kaga faa'iidaystaan tacabka beeraha kaalinta ay kaga jiraan horumarinta dhanka tacabka beeraha iyo dalagyada bismillaah magacey waa anas abuukar axmed waxaan deganahay tuulada bixaaw waayahay anas kusoo dhawow radio isnay si gaar ah barnaamijka dhalinyarada
ay waa ku dhowaa maasantiin
waayahay anas waxaan rabnaa inaan wax kaa weydiino mawduuc ku saabsan dhalinyarada tuulada bayaxaaw ku nool maadaama tahay aqoonyahan tuulada ku nool isla markaasna tacabkii wax badan ka yaqaano siday beeraha u tacbaan marka hore wallaahi horta maasha allah beeraha waxaa lagu tacbay dhowr qayboodaa lagu tacbay beeraha waxaa jiro hadda beer oo saas iska weynaa jira xagga mabadhaay baa waxaa jiraan beero oo gaagaaban laba saac saddex saac camal ahaa jiraan waxaana iskale waalidkii iyo dhalinyarada wax dhan waa isla noolyihiin beeraha marka waalidka oo lagu tacbaayo oo kale bas waalidka tacbaayo waalidkii dhalinyarada waa isla jiraan marka dhalinyarada si haddaba si uu us wax u qabsanayo oo kale beerta weyn oo kale asiga odaygiisa iyo waxaas iyo waalidkii waxaas isla shaqaynayaan basna waxaa sameysnaa meel gaawan oo gooni ah sameysnaa waxaa isku tacbanaa waxyaabahan gaagaabka ah qoraarta oo kalunta basbaas iyo bocor iyo waxaas isku tacbanaa waayahay dhalinyarada marka tuulada ku nool ee beeraha tacba intay leekiin tir ahaan khiyaas ahaantooda
wallaahi horta intaas waa ma dheh kari waa badi waa fara badan yihiin waa tuulo oo xoo ceemat waaye tuulada inkastoo ay yar tahay dadkeeda maaha in ay yaryihiin waa ay badan yihiin si si kale si kastay u kala shaqaystaan marka waayahay sidee dhalinyarada ay markaasi uga faa'iidaystaan dalagaasi maxay ku qabtaan lacagaha ay ka helaan muxuu ka kaabaa dhalinyarada tuulada inay beera tacbaan
wallaahi horta dhalinyarada tuulada isku fikir maaha mid waxaa jiro oo wixii soo galo oo wax ku qabsanayo oo kale haddii guri oo waalidkiisa oo kale isku jiro oo kabaxayo oo lacag aruursanayo isdhaayo guri kalniyo dhiso ama boos kala gado dhiso hoos soo guro waxaa sameys oo isdhaayo koona waxaa waaye maanta wixii soo galo suuqaas wuu soo aadaa niic jaadaad soo qabsanaa isiyaarkiisii hadda waxaa jirta barnaamij kale jaad koroni wax layidhaha jirta waxay soo qabsanayiin hal doolar camas laba doolar waxaa lagu tabaa dukaaman oo gaabogaabi xaafada ku yaala la tabaa caleena la soo gadanaa waxaa lagu darsanaa isiyaar waxaasaa lagu cedaa waayahay markaa fiirsid marka baahiyaha ka jiray tuulada ee ku aadanaa shaqo la-aanta dhalinyarada inay beertii tacbadeen ma ka saacidaad isleeda
qofka dalagii oo tacbaday oo koluntay haddii u soo baxo soo bislaado beer waxaa la keenaa suuqaa la keenaa suuqyaa lagu iibinaa qofka qaar dhammaantood qof walba sidaas uu faa'iidaystaa qof waa si hadda kuu sheegay waxaa soo qaadanaa inuu jaad iyo waxaas ku gato qofne inuu telefoon oo weyn oo haastaa internet iyo waxaas inuu ku shubto qofne inuu waalidkii ka biilo usna isku biilaa dhalinimadiisii wixii oo isku fataax lahaa soo qaadanaa
dhalinyarada tuulada marka maxaa ugu baaqi lahayd si ay kaga faa'iidaystaan biyaha webiga shabeelle ay haystaan beeraha balbalaaran ee tacabka u baahan ay haystaan si ay uga faa'iidaystaan magaaladaas ay joogaan oo biyana la heli karo sidoo kale si ay uga faa'iidaystaan cimilada tuulada bayaxaawo oo tacabka ku fiican dhalinyarada si ay uga faa'iidaystaan maxaa ugu baaqi lahayd wallaahi waxaa ugu baaqa hadda dhalinyarada tuulada biixaawo ay dalaadayin dadka qaar dalaada ka muuqo dadka qaarna waxaa waxaa mooda inay iska fadhiyaan oo waxba loo baanayn dadka oo shaqaysanayo oo beeraha ka shaqaysanaya waxaan ku bogaaginaa in ay beeraha horta waxaa lagu tacbadaa saddex xil camal saddexda xil lagu tacbada saddexda xil oo la tacbanayo xil walbo dalawa uu leeyahay inkastoo dalka isu leeyahay xili waxaa jirta oo la tacbanayo oo dalkii kusoo aada oo dalkii kusoo aadayo oon u baahan biyi oo webiina keliya oo socineyno oo matoor la keenayo waxaa loo baahan yahay in oo shidaal magaalada lagu soo doonta oo xagga la geysta matoor beerii la saaro keliya lasoo waxiyaa loo baahan yahay marka intaas qarashaa loo baahan yahay qarashkaas oo loo baahnaan lahay waxaan u bogaawinaa waxaa lasoo saari karaa meelo kale oo qaar ah jirta oo laga soo saaro saasoo u bogaawinaa ugu dambeyn dhalinyaradaas si loo caabiyo oo tacabkii beeraha loogu caabiyo si ay uga faa'iidaystaan maamulka maxaa ugu baaqi lahayd maxaad is leedahay way u baahan yihiin maanta hala siiyo dhalinyarada tuulada bayaxaw wallaahi irta waxay u baahan yihiin matooro oo beerii ay ku waraabsadaan iyo ambooyin ay beerii ku fashtaan baliilo ay kidigii iyo waxyaas ku qotaan waxaase u baahan yihin iyo dalaga kala duwan la tacbanaya dalagana oo aada waa u baahan yihin
maxaa markaa is leedahay haddii ay helaan adeegaas aad sheegtay hadday helaan horumar nooceed is leedahay way gaari karaan wallaahi horumar aada u weyn ay gaari karaan haddii lagu keeno dalagaas ada aan sheegay iyo agabkaas haddii lagu keenaayo waa huba in ay horumar weyn gaaraan
maxamed yaasiin mahdi agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda beeraha maamulka hirshabelle ayaanu weydiinay dhowr su-aalood oo ay ka mid yihiin sida ay wasaaradda ula howlgasho horumarinta beeraha iyo si gaar ah taageeridda dhalinyarada kuwa hoowey daladaha kala duwan iyo iskaashatooyinka iyo kuwa sidoo kale ayagu sida qudhooda ah u sameeya tacabka beeraha iyo horumarinta deegaanka
waayahay maxamed yaasiin lagusoo dhawo radio snack
waa dhowahay waa mahadsantihiin dhammaan raadiyo isnaa shaqaalaheeda iyo mas-uuliyiinteeda intaba barnaamijka dhalinyarada waxaynu toddobaad walba kaga hadalnaa qodobo aan isleenahay magaalada way ka taagan yihiin toddobaadkan waxaan kaga hadlaynaa gabdhaha iyo wiilasha haba u badnaatee gabdhaha barta kuliyadaha beeraha wasaaradda sidaan ognahay beeraha iyo waraabka hirshabeelle waxay muddooyinkanba dadaalo lagu caawinayo dadka beeraleyda ah iskaashatada iyo qodista kanaalo iyo qorshooyin kala duwan maxaa wasaaradda aada is leedahay qorshooyinka horumarinta tacabka beeraha si gaara ardada jaamacadaha ee kuliyadaha beeraha barto ee uga deganta
waa mahadsan tahay wasaaradda beeraha sanooyinkii ugu dambeeyey waxa ay maalgelinaysay beeraleyda yaryar ee ku dhaqan dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan degmada jowhar waxa ay u sameysay iskaashitooyin maadaama beeraleyda aan la kala gaari karin ama aan la xisaabi karin waxa ay wasaaradda go-aansatay in kanaal walbo beeraleyda laba dhinac ugu waraabdo in iskaashato ay samaysato iskaashatadaas waxaa loogu talagalay in xafiis loo sameeyo qalabkii beeraha lagu falayay la siiyo matoorkii beerta ay ku waraabi lahaayeen iyo waxa la siiyo magaciisigii loo sameeyo greenhouse ilaa iyo lix greenhouse ayaa hadda laga hirgeliyay magaalada jowhar oo loo sameeyey iskaashatada beeraleyda yaryarka ah maadaama hadda dhalinyaro wax baratay jaamacadaha kasoo baxay magaalada jowhar dalkana wax ku bartay ay jiraan iyagana fursado ay raadinayaan iyagana waxaan annaga ka wasaarad ahaan tala ahaan usoo jeedinaynaa in iyagana iskaashato ay samaystaan si wasaaradda waxa ay ula qabato wasaaradda hal iyo labo wax ma u qaban karto laakiin dad isku xiran iskaashatada sida loogayaa boqol iyo kow qofooda loogu talagalay dad isku xiran oo iskaashato ah oo magac leh oo kanaal leh oo beer ka waraaba leh haddii ay yimaadaan ardayda way heli karaan meel ay beer ku tijaabiyaan maadaama cilmigii ay bartaan waxaa la rabaa in dadkooda ay ugu faa'iideeyaan wasaaraddana waa ay ku garab istaagaysaa iskaashata hadday samaystaan wasaaradda way aqoonsanee xuquuqdii iskaashatada ee hirshabeelle ee lahaydna waa ay helaysaa haddii ilaahay kalaal noqdo waana soo dhoweynaynaa kaalintaasna waa waa uga qayb qaadan doonaa waan ugu faa'iideynaynaa maalmaha naloo idmada shaqooyinka ma u malaynayo
maxamed yaasiin mahdi ayuu kaasi ahaa waxa uuna codkiisa ugu dambeeyey barnaamijka dhalinyarada saaxiib yaal idinkaga imaanayay radioga isna ee muujadiisu ay tahay siddeetan toddoba dhibic toddoba f m megahertes toddobaadkani barnaamijka waxaynu diiradda ku saareynay qeybteeni koowaad oo aan kaga hadlayno kaalinta dhalinyarada ay kaga jiraan tacabka beeraha waxaana qeybta labaad ee barnaamijkani intiisa badan diiradda aynu ku saari doonaa gabdhaha dhalinyarada ah ee kuliyadaha beeraha barta waxyaabaha ku dhaliyey iyo sida ay u bartaan marti kala duwan ayaa barnaamijka nagala qayb gashay toddobaadkani barnaamijka dhalinyarada raadiyaha isna anigoo cabdifatax axmed ah ayaa idiin soo saaray anaa idin la socodsiinayay inta aynu ku kulmi doono toddobaadyada xiga barnaamij ceynkani oo kale ah cid uu barnaamijkeena seegay waxay dib kaga daalacan kartaa mareegyada sida tooska ah barnaamijyada iyaga aan ugu baahino ee facebook iyo youtube isna radio ilaa maynu gaarno toddobaadka xiga saaxiib yaal isma dhaafno asalaamu ullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu